dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiga isna ee magaalada jowhar toddobaadkii baadahan oo kale ayaad barateen inaan halkaa idinkaga soo gudbiyo barnaamijka ka oon kusoo qaadano mawduucyo kala duwan hadduu ay bowenraal ka noqdo toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa heerka waxbarashada madarasatul umuhuda oo ka mid ah madarasooyinka lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka ee ku yaala magaalada jowhar intuu socdo barnaamijka waxaa kala qaybgeli doona qaar ka mid ah habeenka wax ka barta madarasadaha iyo maamulka madarasada ee u diyaargarooba barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqda wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saarta halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki madarasada ah umuhudda waxa ay kamid tahay madarasooyinka ku yaala magaalada jowhar ee lagu barta xifdinta qur-aanka kariimka waxaana wax ka barta haween isugu jira gabdho iyo weliba hooyooyin haddaba qaar kamid ah haweenka wax ka barta madarasadaah ayaan wax ka weydiiyey sida ay wax ugu barteen dugsigaah iyo heerka ay maanta ka joogaan xifdinta qur-aanka kariimka ugu horreyn kusoo dhawo warbaahinta isnaa gaaraan barnaamijka waxbarashada adigoo ku bilaabay magacaaga
alxamdulilah ilaa maantas aniga waa sheekh ibraahim al cabde majoon dugsiga inaan dhigto magaciisa waxaa waaye madarasat umulhuda qur-aan kariim xabiib bal inoogu warbixi waxyaabaha aad ku barato dugsigan iyo waqtiga aad kusoo maasha allah dugsigan waxaan ku bartaa qur-aanka kariimka iyo waxaan ku bartaa xadiisyaal anigoo ah qof afartan shan sana jiraa dugsigan waxaa ugu soo galay inaan wax barto markii la bilaabay waxaa lagaga bilaabay alif maala haddana waxaan maraaya suurado dhaadheeran maraya alxamdulilah ilaam tabaaraka maraya waa gartay adigoo afartan iyo shan jir ah maxaa kugu dhaliyay xilligan inaad barato xifdinta qur-aanka kariim waxaa igu dhaliyay inaan jaahil ahay oon waxbarashada u baahana aa igu dhalisa waa gartay markaagii horo ma waxaad ka mid ahayd dadka ku dhashay miyiga ama waxaad ka mid ahayd dadka ku dhashay magaalada magaalaan ku dhashay balse dhiblayaska ah wax mabaran jirin markaan weynaada waxaan dareemay in waxbarashada ay fiican tahay ay anfacayso
waa gartay markii aad imaanaysa fahankaaga iyo heerka maanta aad joogto bal inoogu markaan imaanay waxba ma aqooninba alifkaa lagaga bilaaba meeshaan alxamdulilah juhdiyaa lagu soo bixiyey haddana alxamdulilah wax walbo leediro waan qori karaa waa gartay maamo xabiibo habeenka kula midka ah ee xaafadaha jooga markaasi ee aan ku dhiiranin inay iyagoo waaweyn wax bartaan ma jiraa wax fariin aad halkan ugu gudbinayso maasha allah habeenka waaweyn waan u gudbinayaa naag walba oo gurigeeda joogto waxna way baran kartaa cilmahedun way korsan kartaa aada iyo aadan u anfacaya waxbarashada qofku hadday wax fahanto qalbigeeda nadiifa u noqonaya waa gartay qof walbaba markii uu wax sameynaya waxaa jira qof ku dhiirigeliya inaad xilligan waxbarato ma jiraa qof kugu soo dhiirigelisa alxamdulilah haa qof igu soo dhiirgisa jirtaa ilaa waa maseeray amar waxaan arkay akhrinaysa qur-aanka anna aan aqoonin maseeraa geliyey macalinkaanaan u imid waxaan dhahay macalino aniga waxaan u baahanaa inaan wax barto diyaarow dhaata fadal asaa igu dhiirgeliyey aad iyo aaduu noogu soo dhaweeyey maasha allah kheyr allaha siiya inta badan dadka waaweyn waxay aaminsan yihiin maskaxdooda inay kortama aysan waxba si fiican u qaban karin ka waran qaabka aad u macaamiishaan adigii macalinkaada maasha allah macalin in badan juhdi ugu bixiyey balse hadda aada maskaxda ii furanta aada u bartaa ma jiraa waxyaabo aad xasuusato xilliga aad bilaabaysa dugsiga markaasi kuuga adkaa ama aqabad kuuga ahaa maasha allah aada iyo aada xasuustaa alif la yiraahdo ilmulafiin mataqaanaa aada igu adkeed dhabarkaa soo xiri jir markaan soo aada dugsiga marmar hataa inaa ooyo ay qaban jirta hadda alxamdulilah waxaan u malayaa biyo cabaanay ta alxamdulilah ilaahaan u mahad celinaya macalinkeyga macalin saleebaan u mahad celinaya ugu horeyn kusoo dhawo barnaamijka waxbarashada adigoo ku bilaabay magacaagii madarasada waxyaabaha aad ku barato sacdiya haruun cabdixaaji anshiida iyo qur-aan
ka waran markii aad imaanaysa dugsiga iyo hadda heerka aad joogto waxaa kusoo bilaabay alifka
sacdiya maadaama aad tahay gabrad da-yar ah maxaad ugu soo talagashay caruurta ku dhagaysanayso
نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزورية مرضعة حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بديبة المدينة أطعم قبل الواحي أربعين وعمره قد جاوز الستين وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قسيم عبد الله وهو الديب وظاهر بدين دا يلقب أطاع إبراهيم من سوريا فأمه مرية القدية وخير إبراهيم من خارجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابناهما الستان فتلوهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم سكت ردية فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم سكت ردية عن تسع نسوة وفاة مصطفى قرين فاقتن النبي المصطفى عائشة وحبسة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية للمؤمنين أمهات مرضية ugu horreyn kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada ee ka baxay warbaahintiisna adigoo ku bilaabay magacaagii waxyaabaha aad ku barato dugsiga maasha allah waan ku dhawahay magacayga waa aamine maxamed maxamuud dugsiga waxaan ku bartaa qur-aanka kariimka iyo waxaan ku bartaa axaadiistai tafsiirka qur-aanka ayaa lagu aqriyaa dugsiga sacdii maxaa kugu dhaliyay inaad barato xilligan xifdinta qur-aanka kariimka qur-aanka aniga ayaan jeclaystay iyo macalinkan oo aada u wanaagsan arday dugsiga dhigata ayaan arkay marka anigana waa maseelay sidaas darteeda waxaan ku gowaamsamay inaan wax barto muddo intee la eg ayaad wax ka barataa dugsiga muddo saddex sano ayaan dhigtaa ka baran heerka aad ka bilowday iyo heerka aad maanta ku jirto.
maasha allah heerkayga haddeer aad ayuu u sareeyaa aad ayuuna dugsigu u fiican yahay Marka Waxaan ku- hore halkee lagaaga soo bilaabay?
alif ayaa laiga soo bilaabay haddana suuratu nuuraa ku jira waa gartay een, suuradaha aad baratay mid ka mid ah wax ma inoogu sheegi kartaa?
ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من درف خفي وقال الذين آمنوا إن القاسرين الذين قسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان غفور صدق الله العظيم وصدق رسوله Een, ka baran waqtiyada aad soo gashay dugsiga iyo waqtiyada aad ka baxday waqtiga aan dugsiga ooyay waqti cayiman ayaa la dhigtaa dugsiga duhurada ayaa lasoo gadaa sida toban saac ayaa laga baxaa dugsiga maasha allah aad u wanaagsan weyna ii suurta gashaa jaanisna waan u helaa aan wax ku barto waa gartay een, ma aaminsan tahay fikirka ah inaysan dadka waaweyn wax bari karin ma aaminsani way bara kartaa qof waliba wayna asiga ka go-ontaa ayay ku xiran tahay waa bara kartaa qofka biniaadanka adigoo hooyo ah adigoo caruur leh waa isku dhiirin kari kartaa inaad wax barto hadayba adiga ay kaa go-on tahay yimid waa inay adiga kaa go-on tahay ma jiraa wax fariin ah ood halkan ugu gudbinaysa habeenka kulmidka ah ma islamarkaana aaminsan in dadka waaweyn aysan haweenka waxaan fariin ugu dirayaa waxbarashada adinka idin anfacaysaa inaad wax barataan aad ku dhiirintaan adooga hooyo ee wax waad baran kartaa inaad waxbarashada ku dadaashaan caruurtiina afuku waawisna hooyo waxbarato waad bulsho waxbarato adaa mudan weli dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar markanna waxaan siin doonaa maamulaha madarasada umuhudda oo aan wax ka weydiinay aas-aaska dugsiga iyo waxyaabaha ku dhaliyay ku dhowahay magacii waa suleymaan daa'ud siido dugsigaani waxaa lagu magacaabaa madrasatu umulhuda litaxfiid alqur'aani almajiid iyo tarbiyat alowlaad ayaa lagu magacaabaa ustaad waxaad inoogu warbixisaa aas-aaska dugsiga iyo waxyaabaha dhaliyay in markaasi la sameeyo xaruntan
aasaaska dugsiga waxaa la aasaasay labada kun toban iyo todobadii ayaa la aasaasay wuxuuna furan yahay sideed sano ayuu dugsi hadda uu furan yahay waxaana ugu dhaliya waxaa aheeday markaa hal gabar keliya maxaa yeelay wax wuxuu kasoo bilaada fikir wuxuu kasoo bilaada hal qof kadib haddana fikirkaas wuxuu noqdaa mid markaa oo faafo oo guuleysto mid kalena wuxuu noqdaa mid guul dareysto gabar markaa doonaysa inay ayada ay wax barato oo markii ay yareed oo hooyadeed ama aabaheed curud u aheyd oo markaa ku mashquulsay inay markaa eri iyo lo iyo waxyaabahaas ay raacdo gurigii oo hooyo ay xoog u aheyd sidaa aageed waxbarashadii dugsiga iyo iskuulka wax maynan soo baranin hooyo gacan midig ay u aheyd iyo aabaheed gabadhiyaa markaa codsatay in dugsiga loo dhigo ayadiyaa loo bilaabay sidaa markaa la waday darisaalaha imaadeen waa ardayda siday imaatay dugsigii wuxuu sii galay jaaruu galay waa ka baxay gurigii markaa qof qoys gurigiis in dugsi lagu sii dhigo oo markaa lasii joogo taas waa kasii weynaada dugsiga ardayda soo badatay ijaar ayaan raadsanay ijaarkii waan helnay ilaa waxaan ku jirnay muddo labo sanaan ku jirnay waa kasoo baxnay haddana waxaan helnay boos oo markaa waqaf ah oo gawra ay sadaqaysatay oo ardayda ka tirsan mid kalena oo ardayda ka tirsan ayadana waxay baxsatay lacagtii dugsiga lagu dhisi lahaa ayay dhiibatay marka ilaa heerkan ayuu hadda taagan yahay dugsigiina wuxuu soo maray heerar markaa kala duwan haddii aan soo xasuusano oo aan sheegno wuxuu soo maray mar aanan lagu dhihi jirin asigoo aanan wax kaleyn kor wax ka dabool aysan lahayn oona la dhigan jiray waqti markaa kuleel sideed saca la dhigan jiray korna wax baraaka kama saarneen hadduu roob soo do-o waa la kala tegi jiray hadduu markaa oo kuleel daran oo yimaado waa la kala tegi jiray haddii oo gurigii laiskugu yimaado ama meeshii laiskugu yimaadona waa la kala tegi jiray ilan guriga dadka qaraabay leedahay qoosay leedahay dadka imaanaya saaxiibkeeda imaanayo marka cashar halkaas laguma dhigi karin heerarkaas kala duwanoo soo maray ijaar ayuu soo maray dugsi hadda soo kobcayn haddii ijaar laga sii rabo waa iska dhib badan yaha waa ogtahay oo marka dabeecadaas iyo waxa uu soo maray arrimahaas kala duwan waa gartay maadaama heerar kala duwan uu soo maray dhismaha dugsigan ama aas-aaskiisa ka waran heerka maanta aada joogtaan iyo tirada arday wax ka barata
heerka hadda aan joogno waa markaa heer oo guuleystay oo markaa lagu farxay maxaa yeele wax walba wixii ay rabaan dhabar adeeg iyo adkaysi iyo markaa sabar iyo dadaal ay rabaan waxaan loo sabrina markaa lama gaaro heerka hadda uu taagan yahay ardayda waxay leeyihiin uniform ay leeyihiin hortii ma aysan lahay jirin waxay leeyihiin microphone ayaga ay wax ku bartaan oo gaar u ah waxay leeyihiin wax walba oo markaa dugsi uu leeyahay oo wax loogu barto ay leeyihiin ayaga ay ku akhristaan haddii ay noqoto sida kutaabkii haddii ay noqoto sida markaa sambuuradihii cashiradii daraasadihii wax lagu qoraayay microfoonkii wax ay ku baranayaan uniform aya gaar u ah sidoo kale gabdho badan ayaa yimaadeen oo ay badan yihiin hooyooyiin oo maanta markaa guriga leh oo markaa ilmana haayo ayagoo culeyskaasna haayo ilmana korinaayo ay ilmahooda inay dugsi usoo diraan ay iskuulna u diraan ay ayagana soo baxayaan waxbarashadii ay soo aadayaan taas waxay ku tusinaysaa marka dadaalka iyo waxa ay ugu jiraan dhankoodana ayagna way dadaalayaan macalinka keliisma dadaalayo hooyo maanta quraac iyo khadal laga rabo oo haddana dugsi dhiganayso way yartaa oo adkaysigaas oo leh way yartaa inkasta oo sanadaha hadda dambo oo gabdhaha aad ay u dadaalayan waxbarashada ugu dadaalayaan heerka uu taagan yahay dugsigana waa heer markaa sareeyo waa gartay sidee kan maamul ahaan u qiimaysaan waxqabadka macalinka iyo ardayda dhigata dugsiga
waxqabadka macalimka iyo ardayga wuxuu ku xiran yahay isla shaqeyn in laga helo macalinkii ardaygii iyo waalidkii dhalay iyo macalimkii waalidkii dhan markaan leeyahay waxay iskugu jiraan ilma markaa mas-uul laga yahay gabdho yaryar oo waalidkooda oo markaa mas-uulka ah iyo dad ayaga mas-uul iska ah oo gurya leh oo xaasas leh ama qaarkood hooyooyinkeeda ay dhinteen ayaa joogo marka inay isla shaqeeyaan haddii gabadhii lasoo diro inay markaa ayadana dugsi imaaways macalinkii wargeli waalidka oo caamay way soo baxday gabarta meelay ku leexanaysa haddii marka ay soo baxdo kuwa qaarna way imaadaan kuwa qaarna meelay ku leexanaya inkastoo ay yaryihiin marka haddii la wargeliyo waalidkii la waco oo gabadhii ama waa soo diray ay tirahdo gurigi hadday tagto way cabsanaysaa haddii intaay imaatan way cabsanaysaa maxaa yeele waalidkii waa og yahay macalinkii ay soo wacay dugsigii ma aadin see wax u jiraanaa la leeyahay haddii dugsi ay imaatana macalinkii wuxuu leeyahay waa lagu soo diraye xaggee ku leexatay way cabsanaysaa marka isla shaqaynta labada dhinacba way jirtaa macalimka iyo ardayga ardayga asina waajibaadkiisa kasoo baxaya macalinkan waajibaadkiisa kasoo baxaya macalinka maxaad gudbi karo waalidka maxaa yeele dumar waa iska jilcan yihiin ul iyo markaa iyo waxyaabahaas badan inta badan kuma dhacdo inta badan markaa waxaa lagu badiyaa canaanta afka ah inta badan markaa lagu qayliyo kuwa la tumo kuwa hadda oo soo baxayo oo markaa oo laisdhahayo haddaan oo sidaan la samaynin way baxsanayaan laakiin qof asiga guri mas-uulka ah oo asi iskiisa ku imaado aan la soo jujuubin asigaa markaa diyaar u ah inuu barto ul iyo khayl iyo waxyaabaas uma baahno marka isla shaqaynta macalimka iyo ardayda aad bay u saraysaa waxaa kaloo xusid mudan maalmihii kuwla soo bilaabaya oo rafaadka iyo dhibaatada lagu jiray saan maysan ahayn laakiin maanta aaday u dadaalayaan gabdha badan oo qur-aanka dhameeyey qaar oo dhexdhexaad marayo qaar oo hadda soo bilaabanayo qaar oo hadda gabadh hadda arkaysay oo kale waxay maraysaa kalabarka qur-aankay maraysaa laba bisnaa waa dhiman kalabarka waxayna baratay nebiga maarka abtirkiisa iyo waxyaabo kale oo axaadiidka kale ah iyo maaragta gabayo oo shicir oo nebiga lagu ammaanayo oo markaa wanaagsan ma jiraaba wax dhibaatooyin aad xalisaan marka loo eego dhankii dhaqaalaha ardayda dugsiga dhigata
haa si fiican way jiraan qaar lacag lagama qaado qaarna way dhiibaan qaarna markaa waa lacagta ardayda laga qaada ayay culeyska keenayaan oo intaas ma dhiibi karno intaanan dhiibayna ayay leeyihiin qaar lacagti way bixiyaan intii laga rabi way bixiyaan qaarna markay culeys ay sheegtaan oo anaga intaa ma dhiibi karno anaga iska dhiibno waalid nagama dhiibo oo nin anagana mas-uul ahna nagama dhiibe anagaa iska dhiibnay yidhaahdaan marka culeysyadaas way jiraan waa lala kulmaa ardayda qaarkood inay lacagta ay bixiyaan qaarna ay bixinin qaarna lacagtii laga rabi ay wax iska yarayaanoo ee markaa ay dhiibaan inkastoo dadka bixiya marar qaar oo lala kulmo culeysyo badan qaar ciyoohi ay keenayaan qaarna way soo daahinayaan qaarna waa iska dhexdhexaado maba dhiibi karaanba markay helaan ay keenayaan markay waayaanna way soo hadlaan sidaana culeys u jira ay dhahaan sidii marka ay isku xaliyaan macalimka iyo ayaga ay markaa ay ku dadaalaan wax culeys a kama taagna dhankaas
waa gartay maadaama dugsiga uu shaqeynayo in muddo ah waxyaabo kala duwana lagu barto ma jiraa sanadaha soo aadan inaad kusoo kordhisaan haa way jiraa haddaba sida aad arkay oo aan arkayno sanadkan ama bilahan dambe waxaan kusoo kordhinay in dugsiga loo sameeyo saddex waqti oo duhur keliyaa la dhigi jiray waxaa loo bedelay subax noqod iyo duhur inay soo galaan hooyooyinka qaar waxay soo galayaan subaxdii dadka isu mid ma ahan qaar way shaqeeyaan subaxdii waxay soo galayaan ilaa hal sac tamilama sac waqtigii dambe imaanayaan cashirkooda waxooday qaadanayaan kadibna shaqadooda iyo markaa meeha wax ay ku gadayaan ay aadayaan qaarna markaa ilma iyo waxaase qurac u karsanayaan saddex sac ay soo galayaan way baxayaan qaar kalena waxay soo galayaan duhurtii ay soo galayaan ay cashiradooda iyo waxooda ay qaadanayaan qaarka aanan wax howl u haynin oo u aalin oonan nin aan guri aanan lahayn oo hooye ay mas-uulka tahay ayaga saddexda waqti ay dhigtaan kuwaas maxaa yeele shaqana ma shaqeeyaan waxna ma qabtaan wax gurina mas-uulka ma aha kuwaasoo kale ayaan ugu talagalnay in saddex waqti loo bedelo sida markaa oo u baxsanin maxaa yeeley haddii qur-aanka aanan lagu celcelinin oo waqtigii fiican oo dhowr mar lagu celcelinin wuu baxsanaya qur-aanka marka sidaa awgeed waxaan kusoo kordhinay sanadkan in lagu soo daray laba waqti hal waqti la dhigi jiray hadda laba waqti aan kusoo kordhinay isla sanadkan waxaan kusoo kordhinay iskuol oo bareefat ah kaasoo markaa maalin walba sidaarigti ah loo dhigo gabdhaha marka hadda ay ku mahadiyeen oo ay xifdinayaan ay bartayaan maxaa yeelay haddii macalinkii qur-aanka kuu dhigayay oo haddana af soomaali ku baraayo taas way kuu fududaanaysaa horey ayaa isku kasayseen hadduu ingiriisku baraayo way kuu fududaanaysaa horey ayaa isku kasayseen waxaa laga yaabaa hooyadaas inay kashiixayso macalimiinta bareefadaha dhigo ama iskuulka dhigo inay kashiixayso ay isdhayso adigoo oo maanta ilmale oo qof weyn ah maa ilma dhex fadhiisanaysaa in taas ee markaa xoogo walwal iyo waxbarashadii ay ka reebto sidaa awgeed inta mudda ay soo joogtay dugsiga mudda ay soo joogtay macalinkii waa is dabeecad yaqaanaan waa isla dhaqmaan sidaa awgeed marka cashiradeeda iyo waxeeda marna kasoo dib dhici mayso waa gartay ustaad adigoo ka faaideysanaya jaaniskana kusiisa warbaahinta isnaay ma jiraa wax baaqaad u jeedinayso bulshada reer jawhar ee ku dhageysanayso
haa wuu jiraa baaq bulshada reer jawhar waxaan ujeedin lahaa aan markaa inay ku dadaalaan waxbarashada dhan walbo haddii ay noqoto qur-aankii haddii ay noqoto waxbarashada kale maadiga ay noqoto haddii ay noqoto dadaal dheeraad ah inuu markaa qofka oo badiyo akhriska qofka hadduu akhriska badiyo hadduu uu maadi yahay iyo hadduu uu waxbayaa oo cilmi uu baranayaba lamadooda wuu ku faa'iideeyaa maxaa yeelay qofka akhris badan wuu ka aqoon badan yahay haddii oo qofkan buugaagta uu akhrinayo sheekooyinkii waxyaabihii dhacay oo buugaagta caadiga akhrinayo waa wax walba uu og yahay wuxuu lamid yahay xataa qofka wadankaas joogo oo markaa laga sheekeynayo tusaale ahaan haddii laga sheekeynayo new york ama marka america haddii laga sheekeynayo buug ahaan haddoo ninkan u barto waxyaabaha dhaqanku ah waxyaabaha wadankaas oo oo lama taabtaanku ah oo taariikhigu ah meesha ay ku yaalaan waxa ay ku yaalaan dadka oo markaa oo halyeeyadu ah waxaasoo dhan buuga ka akhrisanaya ninkii tagayna oo caadi oo si life oo baratical aan usoo arkay iyo kan waa isku mid maxaa isku mid ka dhiga akhrinta badan sidoo kale qur-aanka iyo markaa aqoonta markaa loo fiiriyin aayadda u horeysa oo nebigu kusoo degta waxayba eedba iqra bismi rabbika aladii khalaq ay eed nebi maxamedoo akhri rabbigii markaa adiga ku abuuray macbuudkii ku abuuray akhri ayaa la yirahda aayadda u wareyso akhri ah taas waxay ku tusinaysaa akhrinta inuu qofka wax badan u taraayo oo wax badan ay kusoo kordhinayso dadka reer jowhor waxaan ujeedin lahaa gaar ahaan haddana qeybta dumarka inay ku dadaalaan waxbarashada diinta ah maxaa yeele dumarka waxaa u wanaagsan inay markaa aqoontii iyo waxyaabahaas ay baran lahaayeen inay diinta xoogga ay saaraan aqoontaas kalena ay bartaan maxaa yeelay birito marka ay bartaan aqoontaas kale waxaa laga yaabaa inay wax kale oo fitna ah ay usoo galaan oo markaa diinta aynan shaqo ku lahayn iyo waxyaabo kale waxa diinta ay shaqo ku lahayn aan sheegaya waxaa ka mid ah inay markaa dumarka madax aysan noqon karin gabadh haddee tiraahda madaxweynean noqonaya sidaana noqonaya oo nebiga sala allahu calayi wasalam oo ka diiday taasaa la diidaya laakiin diintu way u banaysay inay ditooreysa ay noqoto kalkaalisa ay noqoto xafiis ay fadhiisato oo markaa wax ay kala kala adeegtaan waxaaso dhan way u banaysay diinta laakiin waxaa loo diiday inay markaa maamul iyo madax iyo waxyaabahaas ay noqoto ayaa loo diidaya iyadoo markaa gabadha u baranayso aqoonteedana ay baranayso ayaa laga rabaa qeybta ka khusayso inay barato qeyb waxay khusaysaa ragga qeybna waxay khusaysaa dumarka qeybta ayada dumarka khusayso inay gabadha ay barato dadka reer jowhar ah inay xifdiyaan qur-aankii waxbarashadii kadibna ay usii tilaabaan waxyaabaha kale usii tilaabaan aqoonta kale ah guudahaan dhegeystayaal intaasi aan kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar oo aan toddobaadkan uga hadlaynay heerka waxbarashada madarasadaha umuhuddah oo kamid ah madarasooyinka lagu bartay xifdinta qur-aanka kariimka ee ku yaala magaalada jowhar intuu socday barnaamijka anigoo zaaraadin la socodsiinaya dhanka iyo farsamada waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa sidaa iyo nabadgelyo